munaasabadan oo haragga lagu gujiray dhismayaal cusub oo laka baradi doonaa xifdinta qur-aanka kariimka ee qolka eebayo axaadiis iyo weliba lagu hirgeliyay deegaanka moolgaras ee gobolka geda welibana ku qeyb galay maamulka deegaanka culamo waalidiin iyo marti sharaf kala dhismayaalka xarumaguun cusub iyo ahaanayo baahi sharduban angabeyn bulshada deegaankaas iyo naataan iyo fursadan eta dhammaan ardayda yaryar ee deegaanka waxaana kumid ah ulmaawidiinta iyo waalidiinta ku qeyb galeen harag jarka dhismayaalka cusub ee deegaanka moolgaras iyo way ku hadleena baahiyo angabeen xarumaguun iyo sadayo aan ku faa'iidaysada doonaan
mar walbana waxa weye wuu u taagan yahay horumarkeenna diinan iyo waduniyanba kuwii qaata allaha naga dhigo qodobka saddexaad waxaa weeye maraaxishii ay soo martay madrasadu markii koowaad khayr allaha siiye sheekheennu wuxuu noogu bilaabay bimanihi wa fadlihi wa karamihi subxaanahu wa tacaala saddex qol oo sarab ah oo dhis ah oo intanba ay wada og tahay wax yar kadib waxaa la dhisay laba qol oo bacweyne ah oo kuwii hore lagu xoojiyey dhismihii asaga ahaa cadkaasuu ka soo bilowday maantana middan hadda aad aragtaan ayay joogtaa marka waxaa xusid mudan dhismahan hadda isbeddelka leh oo hadda garabta aan joogno madashiisa wakhtiga asaga uu soo bilowday ilaan dhismihii bilowgiisa taasuu ahaa wakhtiga uu soo bilowday waxaa weeye bishii shawaal ee ramadaan ku xigtay ilaa yowmina haada intaasuu socday dhismuhu waxaa marka ummaddan maanta meesha timid bacd allaahi tabaaraka wa tacaala ay u mahad celinaysaa dadkii gacanta weyn ka geystay meeshan qof kasta oo waxaa weeye wax ku darsaday ama kelima ha ahaato ama quud ha ahaato ama qowl ha ahaatee qof kasta oo horta waxaa weye wax ku darsaday ayay u ducaynaysaa ummaddan maanta meesha joogto iyo in kastaoo waxaa weeyaan khayrka jecelba laakiin waxaa si gaar ah loogu ducaynayaa ilana waxaa jirto ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala xaafiduu cala asalawaat wasalaati alwusta wax waxaa jiraan cumuumka lagu kaaftoomi karin rag ku leh dhismaha madrasadan hadda inoo muuqato ayaa diibaydaa gacan cad ku leh oo si gaar aan u sheegayno ragga ayaga ah ilaahay waxaa ka cabsada sida looga cabsada yaqaana xaalad ay addoommadiisa ka mid yihiin dadka culimmada ah haddii ruuxu uusan cilmi lahayn ka waran ilaahay baa ka hadloo wuxuu yidhi hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun kuwa cilmiga leh iyo kuwaan cilmigkuwaan cilmiga lahayn miyay siman yihiin maya ma sinna marka rag iyo haween xagga waxbarashada iyo cilmiga iyo dadaalka waa loo weynaadaa lagama weynaado adduunyadii waanu dadaalaynaa waa dillu zaa'il oo waxaan qiimo lahayn ilaahay agtiisa janaaxa bacuuda kani cabaalkeed kama goyso marka dadaalkaad aragtay baan ku bixinaynaa waxyaabaha ugu xun waxaa ka mid ah ee ruuxu iska dayico cumrigiisa oo muxuu ku dayici cumrigiisa waa inuusan ilaahay taacadii ku jirin waxbarasho uuna ku jirin maxaanku idhaha wax siyaadaha soo kororsanaya aynan ku jirin waa cumrigaagii oo raasumaalkaagii oo kaa dayacmay inta aad taaca ilaahay ku jirto intaasaa raasumaal kuu noqonaysa marka cumrigu wuu ina mari oo maalintii iyo habeenku siday inoo mari maalintaa iyo habeenka unbaa inala tegi ruuxa in aynan xifdiga keliya aynan ahayna culumtii kale iyo kuwa kale ee yaryar ee kaalinta ku soo jira aynu waalidiin haddii aan nahay mucalimiin arday dadaal weyn inaan samayno runtii kolka la dhowro xagga qur-aanka xifdigiisa dadaalka magaalooyinka lagu bixiyo kaaninagu ku bixinno isuma dhigmaan magaalooyinka inaga dadaal badan runtii kolka la dhowro xagga taxfiidka qur-aanka aad baa loogu dadaalaa xagga cilmigii iyo waxbarashadii yaa meel walba naqsi weyn uu ku dhacay laakiin innagu inaan insha allahu tacaalaa mashaakiil fara badanoo magaalooyinka ka jirta yaan ka nabadgashannahay maadaamaan taa ka nabadgashannahay cagsigeedii inaan dadaal weyn samayno waalidku ay aada u dadaalaan ardadu ay aada u dadaasho mucalimiintu ay aada u dadaalaan dad taya leh aqoon leh qumaatii wakhtigooda uga faa'iidaystay dadka kale wax la qaybsan karo la tartami kara inay inoo soo baxaan mucalimiinta iyo ardayda deegaanka iyo weliba aan wareegi doonana dhismayaalka cusub ee lagu hirgeliyay deegaansho